بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله فصل ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحرم على الرجال رجا وحا كحرامه لبس الحرير حرير تلبس كيدو وكحرام watakhatumu bidahab iyo dahab in faraanti laga dhigta ragga waa ka xaaraan wayaxillu linnisaa'i dumarkuna waa u xalaal wa qaliilu dahabi wa kahiiruhu dahabka midkiisa yar wa kahiiruhu iyo midkiisa badanna fi taxriimi taxriimka dhexdiisa waa-un waa siman yahay dahabku hadduu yar yahay hadduu badan yahay fi taxriim wax iska bedelaya ma lahan mar walba waa ka xaaraam cala rijaal daabku ama ha yaraado ama ha bato waidaa kaana bacdu thawbi haddii marada qayb ka mida ay tahay ibriisaman ibriisaman haddii ay xariirta midda ugu wanaagsan tahay wa bacduhu marada qayb ka midana ay tahay qudnan aw kataanan alqudn walkataan waa laba noocoo dharka ka mid ah way kala wanaagsan yihiin laakiin asalkooda waa min suuf jaaza lubsuhu lubsigiisu waa bannaan yahay maa lam yakun ilibriisamu hadduusan xariirta wanaagsan ahayn haaliban midka haalibka ah hadduusan ahayn xariirtu hadday nisbadeedu yar tahay oo sida haalibka maro caadiya ay maradu tahay inta yarta ah ee xariira ay ku jirta xaaraam u noqon mayso waa bannaan tahay sheikhu raximahullah fasalkan wuxuu uga hadlayaa waxyaabo ragga ka xaaraama dumarkana u bannaan halkan muxuu ugu keenay dabcan waxaan ku jirnaa waa fii kitaabi salaa dharka noocaan ah in la labisto fi salaa wa fii hayri salaa waa xaaraam inaad xariir ku tukato kuuma bannaano xariir waxaan ahayn inaad ku tukatana yani xariirta inaad labisato fii hayri salaana kuuma bannaano fi salaa wa fii hayri salaa midna laguma ogola laakiin hadduu qofka labisto xariir fi salaa maalan cimaamad xariiruu wataa ama qamiis xariira ayuu wataa ama aqlabkiisa uu xariir yahay sidaasuu salaaddii ku tukaday salaadaasi xukunkeedu waa maxay salaadu waa salaad saxiixa ah laakiin asigu waa aafimo waa dembiile isaga waa dembiile culummada waxay yidhaahdaan hadduu nahyiga u noqonayo ilaa daati alcibaada cibaadadaasu baatilay noqonaysaa laakiin haddii nahyiga uu u noqdo ilaa shayin khaarijin can alcibaada shay cibaadada ka baxsan hadduu nahyiga u noqonayo shaygaasi waa xaaraam laakiin cibaadadu baatil noqon mayso lubsulxariir xurmadeeda ma daatada salaaday ka tirsan tahay xariirta in la xarimaayo daatada salaada kama mid ah inaysan ka mid ahayna waxaa tusinaya salaada markaan lagu jirin nahyigu ma tegaya mase waa taagan yahay nahyigu waa taagan yahay hadduusan qofka tukanaynin ma u bannaanta inuu xariir labisto uma bannaana idan taa waxay tusinaysaa xariirtan la reebay in wax salaada gaar ku ah aysan ahayn laakiin ay tahay nahyi caam ah fi salaa wa fii hayri salaa salaada lagu tukadaa dharka noocaasa waa salaad saxiixa laakiin ficilkaas uu qofku sameeyey waa ficil xaaraam ma bannaano inuu labisto waxaa la mid ah haddii uu ku tukado fi lardi almaqsuuba dhul la qasbay dhul booba oo bililiqaa hadduu ku tukado oo dad laga dhacay oo hanti dadow hadduu ku tukado salaadu ma ansaxaysaa mase ma ansaxayso cinda aljumhuur salaadu waa saxiix laakiin meeshaas iyo arladaasi inuu ku nagaado xukunkeedu waa maxay waa xaaraam hadduu salaad tukanayo hadduusan tukanayn mar walba waa xaaraam inuu ku nagaado arrintaasi xanaabiladu waa khilaafeen xanaabiladu waxay leeyihiin salaada lagu tukadaa fi lardi almaqsuuba waa salaad baatila bay leeyihiin lidaalika qofkii degan dhuluu xoog ku haysto salaad walbuu tukadaa ka ansixi maysay leeyihiin salaadihiiso dhan waa baatila cilladu waa maxay waxay yidhaahdeen meeshuu taagan yahay waa meel qasban waa meel uu qasbay waa dhulka uu ku taagan yahay hadduu rukuuco waxay yidhaahdeen meesha uu haraynayo oo ku dul rukuucayo waa maqsuuba waa qasban tahay jilbaha markuu dhulka dhigo meeshuu dhigayo waa qasban tahay foolka meeshuu dhigayo waa qasban tahay idan waxay yidhahdeen qofka salaadiisu salaad baatila waa salaad qasaba laakiin sida saxiixa waa qowl jumhuur salaadu waa saxiixa laakiin ficilka uu ku jira mar walba waa maxay ficil ku jira mar walba waa xaaraam lubsulxariirna waa sidaas oo kale in la labistaahi ma bannaana fi salaa hadduu qofka ku tukado salaadiisa waa saxiix maca alimi ayadoo lala qabo inuu dembaabayo wuxuu ku qayday cala arijaal wayaxrumu cala arijaali lubsulxariir ragga waxaa ka xaaraama inay labistaan xariir cala rijaal markuu yidhi maxaa ku baxaya cala nisa baa ku baxaya lubsulxariir waa jaa-izun linnisaa dumarku waa u bannaantaha lidaalika waa ku tukan kartaa maro ay ku tukatay ka dhigan kartaa gogolay ka dhigan kartaa waa u bannaantaha laakiin ragga waa ka xaaraam markii la yidhaha lubsrijaal lubsulxariir waa xaaraam cala rijaal inta badan kelimada lubsiga dadku waxaa usoo degdegaya wax dhar ahaan loo qaato inay tahay sida in qamiis laga dhigto ama cimaamad iyo wixii la mida iyo macabiisi waxyaaba la mida in laga dhigto laakiin lubsiga waxaa soo gelaya in la goglado oo salliga lagu tukanayo laga dhigto sajaayad xariira ma kuu bannaan taha inaad ku tukato kuuma bannaana maxaa yeelay gogasha aad ku fadhiisanayso ama aad ku dul tukanayso waa min allubsi waxyaabaha la labistay ka mid yihiin labisku ma ahan keliya wixii jir jirka laga qaato oo la gashto keliya waa soo gelayaan waxyaabahaasoo dhan xariirta in ragga xaaraam ay ka tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiid badanuu ku sheegay oo ragga uu ka reebay inay xariir labistaan wuxuuna si cad u sheegay inay dumarka xaalaal u tahay raggaasoo la hadlaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda laa talbasu alxariira wala diibaaj ha labisanina xariir iyo diibaaj midna diibaajku waa noocun min alxariir wuxuu kaloo yidhi calayhi salaatu wasalaam ama uu sheegay wuxuu yidhaha waa xalaalun liinaafi ummatii xaraamun calaa dukuuriha yacni wuxuu ka hadlayay xariirta xariirtu waxay xalaal u tahay dumarka ummadayda waxayna xaaraam ka tahay raggooda wuxuu ku khaas yeelay nahyiga raggu ku khaas yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam watakhatumu bidahab waxaa kaloo xaaraam ragga ka ah in ay faraanti ka dhigtaan dahab faraanti dahaba inay labistaan o ay xirtaanna waa ka xaaraam fi salaa wa fii hayri salaa salaada dhexdeed iyo khaarij salaa labadaba waxaana u daliila xadiid abi hurayra oo bukhaari iyo muslim labaduba wariyeen ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa can khaatimi dahabi walfi can khaatimi dahab nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay faraantiga dahabka ah faraantiga dahabka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam waa reebay laakiin yaa laga reebay waa cala rijaal wayaxillu linnisaa dumarkuna waa u xalaal buu yidhi dumarka maxaa xalaal u ah labadii laga soo hadlay alxariir waaldahab labadaba waa u xalaal wa qaliilu dahabi wa kaiiruhu dahabka midkiisa yar wa kaiiruhu iyo midkiisa badan fi taxriimi xurmada dhexdeeda sawaaun waa siman yihi yacni dahabku ama ha yaraado ama ha badnaado waa xaaraam wuxuu ula jeedaa sheikhu raximahullah haddii marada aad labisanayso aqlabkeedu uu yahay dhar caadiya oo ama suuf ka samaysan ama waxyaabo kale ka samaysan laakiin wax yaroo dahaba ay ku jiraan lubsigiisu xaaraam waay haddii faraantiga aad wadato uu yahay maalan fida laakiin in yaroo dahaba uu faraantigaasi ku jiro lubsigiisu xaaraam waay idan waa isku mid dahabku inuu yar yahay iyo inuu badan yahay lagaa yeeli maayo wax yaraa ku jira iyo dahabka ku sugan waa yar yahay maya marba haddii meesha dahab ku jiro waa kaa xaaraam dahabka qaliilkiisa iyo kaiirkiisu waa isku mid wa qaliilu dahabi wa kaiiruhu fi taxriimi sawa dahabka midkiisa yar iyo kan badan xagga xurmada waa ku siman yihin wa idaa kaana bacdu thawbi haddii marada qayb ka mida ay tahay ibriisaman alibriisam waa axsanu lxariir xariir midda ugu wanaagsana waxaa la yihahda ibriisam marada qayb ka mida hadday tahay xariirtaas nooca ugu wanaagsan waa bacdi marada ka mid a wa bacduhu qaybta kaloo maraduna ay tahay qutnan aw kataanan jaaza lubsuhu yacni marada qaybteeda kale hadday suuf ka samaysan tahay asalkeedu waa bannaan tahay in la labisto arrintan sheikha wuxuu u deliishanayaa xadiid cumar radia allaahu canh oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen ana nabiya sala allahu calayh wasalam nahaa can lubsi alxariir nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay in xariir la labisto ilaa haakada wa ashaara wuxuu ishaaray biisbicayhi allatayni taliyaani libhaam wuxuu ishaaray labada farood labadaasoo suulka ku xigta labada faroodoo suulka ku xigta macnaheedu waxa waaye nabiga calayh slat salaam alxariir in la labisto waa reebay ilaa haakada yacni ilaa mowdic lisbucayn ilaa laba farood mowdicooda mooyaan laba farood in la eg ayaa u bannaan in laga isticmaalo ama maro ay uga dhagan yihiin la isticmaalo haddii marada dhammaanteed ay tahay ama aqlabkeedu ay tahay suuf laakiin mowdic lisbacayn dahaba uu yani xariira ay ku sugan tahay mowdic lisbacayn oo xariira waa bannaanta marada inaad labisato laba farood qadar la egaa xariira ama afar farood qadar la eg sida riwaayadaha qaar ku jirta ayaa xariira macnaheedu waxa waaye xariirta waa lagu kabay marada inteeda kale xariir ma ahan laakiin waa lagu kabay ama dun xariiraha lagu tolay duntaas lagu tolay markii laisku gooyo inta ay qaadanayso waa mowdicu isbicayni aw alaaa aw arbaca intaasay la eg tahay ma bannaantaha maradaas in raggu ay xirtaan waa bannaantaha inay xirtaan maxaa yeele qadarka xariirtae ku jira waa nisbe aad u yar laakiin ma aha sida shiiku hadda u ilaaqaayo sababtaa shiikha hadalkiisa waxaa ku jirta tawasucaa ku jira waa ballaariyey ma qaydin inay yar tahay ee wuxuu yidhahdaa haddii qaybna xariir tahay qaybna ay dhar kala tahay bacdigaasi ma qadaran yahay bacdi waxaa noqon karta marada kala barkeed waa bacdi marada markii laba loo qaybiyo markii saddex loo qaybiyo laba qayboo ka midana waa bacdi kelimadda bacdiya shiikhu ma xadidin laakiin xadiidka taxdiidaa ku jira ilaa mowdica isbicayni aw alaaa saas xadiidka lagu qaydi laba farood mowdicayd ama saddex farood mowdicood ama afar farood calaa kulli xaal waa qadar afar farood ku eg in la eg hadday xariir tahay waa bannaan tahay laakiin haddii marada kala barkeed ay xariir tahay ma bannaan tahay in la labisto ma bannaana in la labisto taxriimkay u noqonaysaa taas taa xurmadii bay u noqonaysaa maxaa yeelay maradii kala barkeed hadday xariir tahay waa qismi ama nisbe aad u weyn waayo haddii marada saddex meelood laba meeloo ka mida ay xariir tahaana hadda aqlabkii maradaa xariir noqota xadiidka waxaa laga soo reebay qadr alxaaja xaaje iyo dan intay keeni karto oo ah in maradii lagu kabo ama laga maarmi waayo qadarka intaa la eg ayaa waxaa loo banneeyey lilxaaja asalku waa taxriim qadarkan waxaa loo banneeyey waa lilxaaja oo dantaa keenaysa waa loo baahan karaa macnaa faslun wayalzamu fi lmayiti mayidka waxaa ku laasimaya buu yidhi arbacatu ashyaa afar shay sheekha raximahullah hadalkiisa maa lam yakun ibriisamu haaliban buu yidhi hadduusan ibriisamka haalib ahayn macnaa waa inuu yar yaha waay marka nisbadiis waa inay yar tahay faslun wayalzamu fi lmayiti meydka waxaa ku laasimaya arbacatu ashyaa afar shay ghasluhu wayalzamu waxaa laasimaya fi lmayiti meydka dhexdii iyay ku laasimaysaa waa cala lmuslimiin arrintan waxay ku laasimaysaa waa guud ahaan muslimiinta waxaa laasim ku ah arbacatu ashyaa afar shay ghasluhu meydka dhaqidiisa wa takfiinuhu in meydka loo kafaneeyo wasalaatu calayhi iyo meydkoo lagu tukado wa dafnuhu iyo in la aso waa meeqo waa afar afartaani waa waajib cala almuslimiin biijmaaci almuslimiin waa laysku waafaqsan yahay afartaani inay waajibtaan afarta waxaa uga horeeya ghasluhu meydka in la dhaqo meydka in la dhaqo waa waajib haddii wax dhaqan la waayo dhammaan waa la dembaabayaa wujuubkaani waa mid kifaa'iya farducayn ma noqon karaa waajibkan maba noqon karo farducayn waayo haddii la yidhahdo macnaheedu waxba qof walba meydka ha dhaqo waaba waaba la googoynayaa meydkaa sida loo dhaqaayo ilan qof walba ha dhaqa haddii la yidhahdo waa suuragal maaha laakiin waa fardu kifaa'i hadday dadka muslimiintaa qayb ka mida u istaagaan saqata can ilbaaqiin inta kale waajibkaas waa ka dhacay haddii la waayo cid u istaagta oo meyd ka dhaqda dhammaan maxay noqonayaan muslimiinta waa aasimiino waa dembiilayaal waxaa waajiba marka meydka in la dhaqo wujuuban kifaa'iyan waxaa waajiba wa takfiinuhu in la kafaneeyo markii la dhaqo kadib in la kafaneeyo waasalaatu calayhi iyo in lagu tukado alghaslu watakfiin waxaa la ysku yidhaahdaa tajhiizu lmayit waa diyaarintii meydka meydka in la tajhiiziyo la diyaariyo waa waajib diyaarintaasoo qubayskii uu ku jiro in loo dhuqbeeyo oo ay ku jirto maaragtay in la kafaneeyo markii lasoo diyaariyo kadib waa lagu tukanayaa wasalaatu calayhi iyo in meydka lagu tukado meydka muslimka wax laga hadlayo in lagu tukado maxaa lagu tukanayaa salaatu ljanaaza salaada lagu tukanayo waa salaatu ljanaaza salaatu ljanaaza xukunkeedu waa maxay ayadana waa fardu kifaayi salaatu ljanaaza waa fardu kifaayi oo muslimiinta qaybo ka mid a hadday meydka ku tukadaan inta kale waajibku waa ka dhacaya laakiin mar walba waxaa fadli badan in lagu dadaalo in laga qayb galo ku tukashada meydka horaan waxaan usoo marnay xadiid ibni cabaas iyo xadiid caaisha xaggaan kusoo marnay fii riyaad asaalixiin labada xadiid waxay ka hadlayeen fadliga ay leedahay meydka inay ku tukadaan dad badan hadday afartan ku tukadaan laa yushrikuuna billaahi shay-an waxaa la sheegay inay u shafeecayaan hadday boqoli ku tukadaanna waxaa la sheegay inay u shafeecayaan xadiid caaisha boqolaa ku jirta xadiid ibni cabaasna afartan laakiin waxaa lagu xidhay laa yushrikuuna billaahi shay-an idan si ducada loo aqbalo oo shafaacada meydkaasi loo shafeecayo ilaahay u aqbalo subxaana wa tacaala waxaa habboon in la badiyo dadka ku tukanaya meydka ajar badanaana ku jira asalaa cala almayit wa dafnuhu iyo in la aaso markii lagu tukado kadib maxaa ka dambeeya aasidiyaa ka dambaysa marka in la aasana waa waajib oo la asturo meydkii arrintaani marka afartaas arrimoodba maadaama ay waajib yihiin dad yaqaana ku dadaala inay mar walba dadka ku jiraan waa muhiim u istaaga howlahan khaasatan dhaqitaanka meydka in la kafaneeyo iyo in la aaso salaada waa la wadaagaya dabcan dadka dhanaa ku tukanaya ama dad badanaa ku tukanaya laakiin umuurahan kale waxaa muhiima in dadka qaybo ka mida ay jiraan oo u istaaga zamankii nabigana waa jireen calayhi salaatu wasalaam umu caiya radia allaahu canha waxay qaabishanayd ama u badnayd dhaqitaanka dumarka waxay dhaqday gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam zayna markii ay dhimatay macruufayna ku ahayd inay dhaqdo meydka dumarka marka dumarkana in laga helo dad meydka dhaqa raggana laga helo dad meydka dhaqa waa muhiim oo hadhowta aan la isfiirfiirin markii geeri timaado iyo yaa dhaqi kara qofka wax dhaqaayana waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo aadaabta inuu yaqaano kayfiyatu qasli lmayit sidee loo dhaqaa sida mashruuca ah ee ugu wanaagsan xadiid uma caiya asal u ah iyo axaadiida la midka ah kitaabka inoogu imaan doonta in sha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin